barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujada gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco bisha toddobaad toddobadeeda sannadka laba kun toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban idaacadda waxaa caawa galab duurkan aan iraada ee dhegaystayaal idala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigoo jamaal axmed ismaan
qodobada dhegaystayaal aad idaacaddayada duhurnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegayno noloshii reer guuraaga iyo beeralayda ee ahayd ee soomaalidu ay ku nooleyd magaalooyinka ka hor qalay warlaay ma lagu warramay ina cali la dilay oo cumar la dilay oo dhii qulqulay oo dhagara timid heesihiid waxay qaadayaan mataqaanaa wax weeyaan way ku tababaran yihiin ya koobin laabin laba koodaar ayaamahan isticmaaleen sabti axad isniin salaaso loo bedelay ayay ciyaarka ku ciyaari jireen dhaqankii iyo ciyaartoodii baa islahaa
sidoo kale dhinacii heesaha waxaan idin haynaa
idaacadda yadan duhurnimo dhegaystayaal sidoo kale waxaan ka maqnaan doonin xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxda dalalka labaatanka waddan ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka ayaa ku kulansan magaalada hamburg ee waddanka jarmalka halkaasoo maanta jimcaha ay uga bilaabanayso kulan ay ugu raadinayaan jawaabo islamar ahaantaasina arrimo ay ka midka yihiin in shuruuc loo sameeyo maaliyadda suuqyada ka hortagidda argagixisnimada isbeddelka cimilada iyo arrimo kale angela markel oo waddankeedu martigelinayo shirkan ayaa khamiistii sheegtay inay ku rajo weyn tahay in hogaamiyaashan ay meel dhexe isugu yimaadaan jawaaban ay u helaan arrimaha dhowrka ah ee taagan inkastoo ay jiraan inay adag tahay inay isku raacaan arrinka isbeddelka cimilada ganacsiga madaxweynaha mareykanka donald trump oo shirkan ka qaybgelaya ayaa waxa uu dhowaantan ka baxay heshiiskii baariis ee cimilada adduunka kaasoo waddamo dhowr ah ay hore u saxiixeen tiro dad ayay dhaawacyo soo gaadheen kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska dalka jarmalka iyo dad maalintii khamiistii magaalada hamburg ee dalkaasi ku sameynaya mudaharaad ka dhana shirka g n kumanaan qof ayaa ka qayb qaadanaya isu soo bax lagaga soo horjeeda shirkan oo maalmaha jimcaha iyo sabtida ay yeelanayaan wadamada dhanka dhaqaalaha ka horumaray ee g xilli uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu kulan la lahaa ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel galabnimadii khamiistii ayaa kumanaan dad ah ay isugu soo baxeen suuqa taariikhiga ah ee kalluunka ee magaalada hamburg iyadoo ay kadibna isku dhaceen ciidamada booliska dadka ayaa qaarkood ay tuurayeen quraarado iyadoo booliskuna ay kaga jawaabeen biyo iyo weliba ulo shan iyo toddobaatan ka mid a ciidamada booliska ayaa iyaguna dhaawacyo ay soo gaadheen fiidnimadii iyadoo sida ay boolisku sheegeenna saddex ka mid aha ay u baahan yihiin in cusbitaalka lagu daaweeyo
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimcaha oo aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a waxaana toddobaadkan barnaamijka magaalada boorama ka soo diyaariyey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna dhaqanka ee toddobaadkan waxaa inoogu marti ah mustafe barkad cabdilaahi oo lagu naanaysa dhimbil ayaa inoogu marti ah maanta abwaanka waxaan ka waraysanaa bal noloshii uu ku soo barbaaray marka hore ee miyiga aqoon-yahan ah waxaana ka bartay jaamacadda camuud imikana barakaa dugsiga sare ee ilays ee magaalada hargeysa
aad iyo aad baad umahadsantahay haashim waana salaamaya shaqaalaha v o a ee afka soomaaliga horta kolley waxa weeyaan nolosha miyiga laga hadlayaay waa noloshii dhabta ahayd ee ay ku noolaayeen dadka soomaalida weeye qofna waxa weeyaan wixii awowgii ku soo koray ama aabihii ku soo koray waxa weeyaan kama xog la'a nolosha miyiga de anigoo yar baa igu dambayso waxa weeyaan waliba miyiga shamahe beeraha oo beer baan lahayn yar leenahay markaa beertaasaan xoogaa aanoo yar ka tegey oo xilligaa aan dee wax saasoo waxba qorin waxna akhriyin oo markaa aad u yar oo nolosha magaalada markaasaa ku bilaabay laakiin dee waxa weeyaan waa nolol aan aad uga warhayo oo waxa weeyaan dabciyan waxaan iska jeclaa anoo yar odayaasha waaweyn inaan iska dhegaysto sheekooyinkooga oona xiisayn jiray anoon markaa cilmi ahaan waxbaan ka rabin haddana waxay sheeko igu duxda haddii miyi laga sheekaynayo iyo nolol iyo waayahay miyiga iyo waxa weeyaan waraabaa geel cuna iyo halkaasaan kaga ridnayay nin baa libaax dilay iyo hashiisuu ka qaatay iyo nin buu libaax qaatay iyo waxa weeyaan xoolihii wixii oo dhan noloshii adkayd ee markaa dhaqan ahaan awoyaasheen iyo aabbayaasheen ba ay soo mareen inaad aad u dhegaysatay sheekooyinkoogaasoo kale aanu dhuuxo oon dhegaysto oo qof dee u soo joogo ku soo noolaa oo kaaga warramo waxay ahayd waxaan mataqaanaa saaxiib la soo ahaa oo intaan waxba qorin waxna akhriyey maa sheekada hayey xogtaas ayaan hayn jiray markii dambena dee markaa waxa weyaan ku kala bildhaamaan waxaad noqonaysaa qof dee waxa weyan wixii pride u sii caddaanayaan markaasaan sheegayba nolosha miyigu waa noloshii dhabtee dadka soomaalida ku noolaayeen taariikhda marka la eego magaalooyinka soomaalidu waxay baratay markii ganacsigii carabtu ay ka bilaabmeen xeebaha bariga afrika meelo badan oo xeebaha bariga afrika ilaa soddon magaala la tiriyaa oo waxay bariga afrika ku yaalay xilligaana waxay ku koobnayd meelaha waxuu xeebaha ah oo nolosha weli ilaa weli nolosha kama soo guurin miyigii way jirtaa laakiin waxa loo soo lagu dhan yahay maanta magaalada lagu dhan yahay marka noloshaasi waxay ahayd nolol xilligeeda xiisa leh oo halkeeda wax ku goysa oo halkeeda qiimo ku leh qofkuna oo ku qanacsan yahay waxa lagu sheegaya cala nolosha laga hadlayn kolba qofku noloshada ugu qanacsan yahay weye waxaa nolol gebigeedu ahayd dad qofku inuu xoolaha uu leeyahay ay tahay hantidiisa wax walba uga qaarisa laakiin noloshii waad arkaysa waxa weya hadduu qofku geel lahaa oo geel badan lahaa oo loo tirin jiray geel maanta wuxuu odhanayaa imse shahaadu haystaa imse guri buu leeyahay hadduu faras lahaan jiray oo lodhan intaasoo faras buu leeyahay ma intaasoo awr buu leeyahay ma intaasoo rati buu leeyahay dadba saw yaqaanaan maanta waxa la isweydiinaya imse baabuur buu leeyahay maxay kala yihiin isbeddelka weyna ku dhacay nolosha waxyaabaha ka qayb qaata waxaa ka mid a guumaystayaashii oo kale waxayna bareen nolol iyagu markaa noloshoodii dhabtii bayna bareen noloshoodii magaaladayna bareen waxbarasho qoraalkii iskuulladii markaa taasi waxay keentay dhinacooda ka fiicnaato dee bulshadii waxay noqotay bulshada adduunka kale ku xidhan oo qofka miyiga jooga xoolihiisa buuraha ku eeganaya dee maanta wax caalamka dhaca warma hayo xaggaasay inooga fiicnaysa laakiin laba arrimoodda meesha ka saartay dhaqankii waxay weeyaan way xoobsiibtay dadkaas way xoobsiibeen reer yurub noloshii dhaqanka ee soomaalidu ku noolaayeen waxaa ku dhacay noloshii waxa weeyaan dhaqan guur
dhalangadis baa ku dhacay oo isbedel baa ku dhacay gadis baa ku dhacay bulshadii baa isbedeshay habnololeedkii bulshada isbedelay oo waxaad arkaysaa maanta berigii hore waxa weeyaan ilmaha yare maanta noole ninka caddaanka wuxuu arkaa nin ka sarreeyo ka wanaagsan laakiin ninkii geeljiraha ahaa ee berigaas ninka cad qiimaba uma agtiisa kama lahayn qiimaba agtiisa kama lahayn saan caddaala iyo diga gubaalo bixiyeen magaranaysa waxa weeyaan digadii ay lahaayeen dadka soomaalidu waxa weeyaan ay markay xooluha ay ku saxaaroodaan xerada intay ka guraan ay dadka miyigu geyn jireen duleedka xaafadda duleed ka geyn jireen duleedka waxaa la idhaahdaa meesha u dhow halka xaafadu degan yahay markay halkaas kaga ururiyaan ay mar walba ka soo xaadhaan ee u nadiifiyaan xerada xoolaha ayuu ninkii caddaankana isagoo dhaqankiisii wata wuxuu yidhi degadani waxa weeyaan waa waa uskag waa dheertii sidaa darteed waa inaan ka gubo nadaafad darrada ayuu dab soo qaatay uu gubay wuxuu bixiyeen wadiga gubaale waxa weyaan ninkii waxa weyaan caddaa ay u bixiyeen waa saan caddaale bay yidhahdeen saantiisa cabdulakadawale waa saan caddaale markaa soomaalida dad badan ba waxa waysaa imaka inay waxaa saan caddaala dal wada inay habaar tahay ma habaare waa ninkii caddaaya berigii unbay unbay si daba joogtaa
arrintaa markaa dhinaca dhaqankaa waxaa jirta suugaan aad ka tirisay oo aad ka samaysay iyo maansooyin aad ka tirisay maansooyinkaasoo ka hadlaya waxyaabihii ay dhaqanka u lahayd soomaalidu maxaa ka mid ahaa suugaantaas waxaa la idhahdaa dhaqan dhumay dhaqan dhumay ereyga dhumay macnaa waa marka waxaraha la xidhxidho ee la geliyo qoolka marka laga saarayo waxaa la idhahaa waxa weeyaan ka dhuumi ka dhuumi macnaha waa waa neefkii oo qoorta ugu jira xadhig kadibna waa laga saaraya waa dhaqankii oo laga dhuumiyey dadkii lahaa kadibna ay dadkii u madax bannaanaadeen markaa inay e, wax wa- dhaqamo kale xataa u madax bannaanaadeen de waad arkaysaa waad arkaysaa dad qof ka inay dhaqan dhumay dhaqan lumay wey markaa waalay maxaa suugaan dhignayd maxaa dhaqan teedsanaa maxaa lagu baashan jiray subag ali laga dhashiyo heemaar laga dhurayo dushiis wax soo saarkii xoolaha ee waxa weeyaan subagooda la isticmaalayay dadku marna ku subkanayeen marna caanaha cabbayeen marna iyagoo ciira cabbayeen marna iyagoo dhaya cabbayeen marna iyagoo dhannaana ayaan ka hadlaynaa Een, heemaar laga dhuro dushiis subaga marka la shiilo ee subag laga dhigo waxa waxa weeye laga xaadiyo wax loo yaqaan heemaar oo dushiisa la waa laga xaadiyo oo laga dhuraya marka sharaxeega badan ee tafsiirinteeda waxa weeyaan bulshada qaar badan oo fahmaya jira een subag laga ari ari laga dhashiyo heemaar laga dhuro dushiis maxay dadku dhami jireen gadhoodh iyo dhaylo-aad markaa gadhoodhku waa caanihii geela dhaylo-aad de waa caanihii lo gadhoodh iyo dhaylo-aad maxaa dhiil aad u cugan intaa laga buuxshay dhay dhalaanka la siini jiray canaha waxa weeyaan een, dhayda ah ee goliba lo-da marka la soo liso ee dhiil cugan oo lagu waxa weeye lagu cugay ee, geed aad u udgoon iyadoo loo yaqaano kidiga lagu ugay ayaa waxa weeyaan udgoonkiisa aad yaabto oo la daboolay ayaa lagu shubayaa ca- waxa weeyaan een, ca- een, een, dhiishi kadib marka dhiishii lagu shubo caanahaas wuxuu noqonaya caano udgoon qabow isla markaana dhadhan aad u fiican waxbaa qaybka laga isticmaalo qofku markuu haraado ama wax u baahdo dee wuxuu iskriin buu raadsanayaa oo nafta ku qaboojiyo caanaha baa la isku qaboojin jiray Een, maxaa dhiil aad u cugan intaa laga buuxshay dhay dhallaanka la siini jiray marka ay wada dhergaan hurdada dhag ka siin jireen qof mar markuu dhergo halkaa bis- halkaa wuu seexanay uu gamcayay hurdo caafimaad qabta ayuu seexanayay maxay ku dhawaaqayeen heesaha aad loola dhaco ciyaalku macnaha markay xoolaha eegayaan iyagaa laftidaa somaagooda dhisan maqalay warlaay ma lagu warramay ina cali la dilay oo cumar la dilay oo dhiig qulqulay oo dhagara timid heesihiid waxay qaadayaan mataqaanaa wax weeyaan way ku- way ku tababaran yihiin ya koobin laabin laba kooda koodaar waa waa ayaamahan isticmaaleen sabti axad isniin salaasa loo bedelay iyo ciyaarka ku ciyaari jireen dhaqankii iyo ciyaartoodii baa islahaa kadibna iminka waa laga tegey wixii oo dhan wadagaysa ayaamaha la isticmaalaya waxaa la isticmaalaya waxa weeyaan friday iyo saturday iyo sunday baan isticmaalana waxaan imaana axad iyo isniin waxaan waa af carabi iminka tusaale ahaan axad waxaa ka timid axad waa maalintii koobaad isniin salaasa arbaca khamiis waa khamsa jimce waa intoo lasku wada keenay marka da- dad baa afkoodii nooga dhigay dhaqa iyo ay nooga dhigay wax wax kale waxa weeyaan macnaha wax noqotay wax waa laga dhex saaray Een, heesaha aad loola dhaco maxaa xeer soo dhignaa shisheeyuhu uu dhambalay waxaasoo dhan oo is- uu dejisnaa oo fiicnaa oo curriculum ahaa oo ilmuhu heerar kala duwan uu marayey ilmaha mar waxa la barayey sida awrka loo dabro mar waxa la barayey sida awrka loo faruur xidho sida loo hogaamiyo sida loo tu'iyo sida hasha looga liso sida saca looga liso sida looga dhaliyo dee heerar bay lahaayeen sida reerka loogu sahantago sida oo loo oodo sida loo soofiyo sida de waxa waa ka sheekeyn karna maaha sida loogu oodrogo waxaasoo dhan ayaa mataqaanaa sida loogu sahantago ha ayaa la beri jiray sida loogu ceelaliyo dad qofka xoole ceelka loogu raadiyo marka iminka laakiin waxaa dhacday macnaha waxaasoo dhan ayaa meesha xeerarkii dee saa ahaayeen nidaamka curriculumkii manhajkii dadka ay lahaayeen soomaalidu ayaa meesha ka baxay dad kalaa markaa wuxuu yaa nagala wareegay dadkaygu markuu shisheeyuhu uu dhambalay dadkaygu markuu ka dhumay dadkii baa dee uu ka dhex baxay qof markuu ka dhex baxo cidlaa laga helay kadibna qofkii oo cid iska socsocdoo nin dhaqanba ku xidhnayn marka la arkay dee kolba waddan ku tago mu dhaqankiisa yeelanaya hadduu carab tago carab mu dhaqan ku yeelanaya hadduu maraykan tago maraykan mu dhaqankiisa yeelanaya hadduu yurub tago saasoo kale mu noqonaya meel walba saasuu noqonaya waxyaaba badan baa la maray imka wade oad ogtahay waxa weye maalinta ciyaalka maalinta hooyada maalinta umusha maalinta maxay ina waxaan dambe noqma oqoon waa la barayaa Waan ku- waa- dhaqankuna waa isticmaal de waa inaad isticmaasho waxan hoose hebel saas u dhaqmaa uy saas uy sameeyaan weeye Ha, dadkaygu markuu ka dhimay waxay dhaqan moodayeen dadkaygu markuu ka dhumay waxay dhaqan moodayeen maxaa ixtiraam dhignaa dadkaygu markuu ka dhumay sidii ruux dhammaansanoo intuu dhabbadii ka lumay u jeestay dhankii kaloo dhir iyo qowina dhex galay qofku markuu yacnaa datiisa ka tago oo doo hawdka waxa weeyaan ama dooxa buuraha ku lumo waa meesha laga helo kayma qof kale oo kale weyn galay ha u jeestay dhankii kaloo dhir iyo qowween dhex galay libaaxu inuu dhuftiyo ilan dhimasho u dhowaada qof tusaalahaan tusaalahaan ma soo qaadato qof hal- lumay oo halaabay oo dooxa iyo suuqa ga- meel wada dooxa iyo kaymaha galay dee xayawaankii iyo duurjooga xayawaankii iyo dugaagii dee inuu cuno soo halis maaha waa dadka intay u qaxeen yurub iyo maraykan iyo la dooriyey ee dhaqan kale lagu program kale lagu shubay markaa kaymay galeen waxay dhaqankoogiina way ka tegeen dhaqankii kalena lama qabsan karaan markaa libaax iyo cid kasta iyo dugaag wax walba way helayaan halis oo yihiin kayma sheega galeen een aaway aaway dhalintii wacnayd aaway ubaxii dhignaa aaway xeerkii dhisnaa aaway dhaantaysigii aaway hiddihii dhex yiil aaway timadhaashigii timihii waad arkaysaa waxa weeyaan timihii qofku ilaashin jiray oo si isku mida intuu u gooyey si isku mida u disan jiray quruxda badnaa maanta waxaa arkaysaa in qof intuu timihii daayey oo markaad siida kaarsa doonaysa wallahi kale dhaqankii u soo celinaya umaad ag tegaysaa isagoo sad iyo l iyo m ka saaray xagga hoose oo waxa weeye de wax kale oo hoosta intuu ka- inta dhegta dusheeda s- ka- ka jaray magacyo kale ku sasawiray sad iyo m iyo s iyo l buu hebel ka saaraayo m buu ka- waa dha- wax ka- waa dhaqan kale now garan mayna kuwa jooga inoo fasiraan waa dhaqanka shisheeyaha ay ka arkayaan weeye marka markaa sadhaa inoo saf- fasiraan iyo emtaa iyo waxyaabaha markaa ay, ee, dadkaas malacana dee laga isticmaalo dhulkan ayna inagu garanayn aaway timadhaashigii aaway gundhatiya caddaa digooda waxaa beddelay heesaha uu dheefirtumo dhaantadii aan lahayn balwadii aan lahayn quraanburkii dumarka digooda waxaa beddelay heesaha uu dheefirtumo imanka waxaad arkaysaa weliba waxa weeyaan wadkan iminka dambe dhallinyarada iminka dambe siddeed toban jirka ilaa labaatan jirka ah inkastoo dee liidkaa labaatanka ku jiro weli dhaafin haddana inta naga sii yaryar iyo kuwa naga waaweynba de waxaa jira waxa weeyaan hees hees maraykan u shidanaya oo una fahmaynba wax alla waxay tahay kadibna waxaad arkaysaa isagii oo waxa weeyaan dhagaha ugu jiraan oo miisigaa iyo waxaas dee waxa weeyaan dhegaysanaya waxba kama fahmayo heesaha uu dheefirtumo hidihii dhaxal noo ahaa ee lakada hidihii dhaxal noo ahaa ee dhexdoo suun lagu xidhiyo qadaadkoo dhukuraniyo surwaal hoos loo dhigiyo dhafoor xeer baa bedelay waxaa bedelay waxyaabo kale oo waxa weeyaan macnaha bulshadii iyo dhallinyaradii dambe ay qaateen iminka manhaj iyo brograam kuwii joogay maaha hashimo kuwii joogay warkoodu waan garannayba dee oo qof laga adeeyo brograam lagu shubay kii halkan jooga xataa yaa softwareerka qaatay oo brograamka lagu shubay Een, dhafoor xiir baa bedelay haweenkii dhiibsanaa dadkaba ugu dhowrsanaa hiddaha noo dhowri jiray xishood aawadii dhammaan raggiiba ka dhuuman jiray haasaawaha dheehan jiray akhlaaqdoodii dhignayd dhigooda dhiggeeda waxaa bedelay kabaha dhulka kaa xajiyo haafkoo dirac laga dhigtiyo jidhkoo- ji- haafkoo dirac laga dhigtoo jidhkooda ku sii dhegiyo waxaan dhaqan kuba geey hablihii xishoon jiray ee waxa weeye markay nin arkaan afka qabsan jiray sii jeesan jiray dee iminka adigu waa dee taaya cidna looga sheekayn maayo cidna u fasiri mayna taamanta dalka arkay wax marayaan nin walba ogye maxaa dhaqankii intaan ka aqaan wax badan kama aqaan waa layga aqoon badan yahay oo layga aqoon oo dee dad badan dhaqan yaqaana way dhegaysanayaan wax badan dee wax weeye intaa yar macnaha intaas waa intaan ka aqaano intaas markaa waa suugaantii intii aad ka tirisay marka waxa weeyaan ee, intaas waa maansidaas waa maansida ka hadlaysa dhaqanka intaa waxaynu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooryaalka dhaqanka ee maalinta jimcaha aad ka dhagaystaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu marti ahaa abwaan mustafe barkhad cabdilaahi oo lagu naanayso dhimbiil waxaanan ka wareysanaynay dhaqanka miyiga iyo dhallinyarnimadii iyo suugaantii uu ka tiriyey waxaa soo diyaariyey barnaamijkan oo idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah hashim sheekh cumar kood tan iyo kuulantadeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal haashim sheekh cumar good aad buu mahadsan yahay iyo weliba barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka waxaan filayaa inaad wax badan iyo weliba waayo horeba aad ka faa'ideen haatanna haddii aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba cabdi tahliil warsame dhegaysaabo
Yeah. ha noqonin cidla aan la mudanee caawana lagaa lagu bixinoo jid iyo ceebtoona garane jacaylkana ceeb jacaylkana ceeb habadin yaa salaam waa codkii cabdi taaliil warsame dhegeystayaal haddayna taasi kaga soo gudubna waxaad ku dhegeysanayseen idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatan aynu jalicna dhinacii sboortiska amaba ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno naadiga kubadda cagta barcelona madaxweynaheeda waxa uu sheegayaa in naadiga b s g aysan marnaba iibinaynin xeryaan marco verati oo naadigaasi si weyna u dondoonayso xitaa buu yidhi haddii ciiraankaasi waddanka talyaaniga u dhashay uu doonayo in kamnu uu aado waxa uu tilmaamay inuu maxbuus u yahay xamiirka kooxdaasi oo uu sheegay inuusan doonayn inuu iibiyo ciiryaan marco verati ayaa waxaa si weyn loola xidhiirinaya naadiga barcelona sidoo kale naadiga ay xifaltamaan naadigaasi real madrid ayaa xiise gaara u haysay ciiraanka waddanka talyaaniga u dhashay si kastaba haatee madaxweynaha naadiga barcelona josef maria bartimo ayaa wargeyska waddanka sbain ka soo baxay mundo deportivo u sheegay in b s g aysan doonayn in ciiryaankaasi ay gado qodobada kale dhegaystayaal aan idiin hayno waxaa ka mid a naadiga swansa syria ee dalkaasi horyaalka dalka ingiriiska ka ciyaarta ayaa la soo saxiirtay lix toban jir la yidhaahdo aaron gujohanson kaas oo ay walaalo yihiin ciyaryaankii hore ee weerarka ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta chelsea waxaana ciyaryaankaasi oo la sheegay in ay ka mid yahay ciyaaryahanada mustaqbalka ku leh kubadda cagta daniel alves ayaa la rajaynayaa inuu si toosa ugu biiro naadiga manchester city islamar ahaantaasina uu u sixo laba sano oo qandaraas ah kooxda beb gordiyala uu hogaaminayo korinta aysan ciyaaraha ee maraykanka ay ku ciyaarayaan safarkay ku bixinayaan aysan naadigaasi hore ugu sii socnin lester city waxa ay rajaynaysaa inay soo gebagabayso in ay la soo sixito ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaray naadiga manchester city kalici iyo hanajo korinta aysan iyaduna aadin waddankaasi gaar ahaan aan idhaahda intaysa aadin hong kong ciyaaryahankaasi nigeria u dhashay ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanno dhowra oo si weyn loola xiriirinayo kooxaha horyaalka dalka ingiriiska qaarkeed ha yeeshee lester city waxay ka mid tahay kooxaha ugu horreeya ee ciyaaryahankaasi si weyn u doondoonayso xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waa nagaytaa
waa hagaag dhegaystayaal jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahay iyo weliba xubintii ciyaaraha haddaynu taasi kaga soo gudubno mar kale haddaynu dhinacii kaalmaha sugaanta jallicno
heesaasi halbowle waxaa ku luuqeynaysay fanaanada baad aragsan waxayna gunaanadu ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo anigua jamaal axmed cismaan cabdixakiin maxamuud shirwac iyo jemi fariyo dhammaanteen isku duban kaga tegeyna nabadgelyo